haatana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku lafagurayno hanaanka doorashada soo socotee la filaya inay soomaaliya ka qabsoonto tabashada mucaaradka iyo kalsoonida lagu qabi karo inay doorashadu wakhtigeedii ku dhacdo barnaamijka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow
kulanti wacan wanaagsan khiyaartii nala socota kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan oo aynu kusoo qaadan doono xaalada dalka soomaaliya oo la filayo in doorasho ay dhowaan ka dhacdo islamarkaana shirar kala duwan waayadii ugu dambeysay muqdisho ay ku sameynayeen mucaaradka halka dowladda federaalka ee soomaaliyana ay qorshihii doorashada weli wado guddigii doorashada iyo xalintii khilaafaadka qeybo ka mid a magaalada muqdisho lagu tababarayo barnaamijka waxaa igala qeyb qaadanaya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya doctor cabdi cali xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo cabdisalaan yuusuf guuleed oo horey uga soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda ee qaranka ee nisa iyo sidoo kalena haddana ah falanqeeya arrimaha ammaanka iyo siyaasadda soomaaliya ka faallooda marka hore kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada waxaan jecelahay inaan ku bilaabo doctor cabdi cali xasan oo garabkayga midig fadhiya marka hore waxay ahayd soomaaliya xilligan doorashada inay socoto oo aqalkii sare doorashadiisii la guda galo maxaad is leedahay aragtidaada sababayay u tahay inaan xilligan sidii wax loo filay ama jadwalka u socday aysan u dhacin
way caddahay arrimaha siyaasaddoon weli laga heshin nimanka la yidhaahdo daneelashayaasha siyaasadda kala duwan heerar kala duwan ee xukuumadda weliba markaan ka hadlayna xukuumadda federaalka iyo xukuumadaha xubnaha ka ah xukuumadda federaalka oo aan weli maxaa la yidhaha mabda-iyan ka heshin doorashada in la qabto iyo sidii loo qaban lahaa mar haddii mabda-iyan ah wixii ayagu aysan ka heshin oo mar kastana aa arkayso wax qabyo ah intay yidhaahdaan waa heshiinay oo gacmaha taagtaagaan ay tagaan guryahooda markay tagaan ay la soo laabanayaan inay wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn dowladda federaalku halkan ka wado marka dee warqad iyo qalin warqad lagu korqoray dood ma geli karo laakiin waxaa moodaa marka horea qolo walba aysan rabin wax oo hadhow lagu kala saari karo inaysan warqadaha ku qoran warguud inay ku qoraan marka mabdi-iyan aan weli laga heshin
waxaan siinayaa cabdisalaan yuusuf guuleed cabdisalaan sida uu doctor cabdi cali xasan xildhibaanka uu leeyahay waxaan horey mabdi-iyan aan heshiis guud looga qaadan ayaa warqado lagu qoray taasina waa midda sabab u ah in sidii wax loo rabay aanay u dhicin arrintaas sidaadi kula muuqata
waxaan u arkaa horta dee waddankan doorashooyin baa lasoo qabanayay intaasoo jeeraa doorasho haddii heer federaal noqotay iyo haddii heer maamul goboleed noqotay lasoo qabtay doorashada federaalka oo midda madaxweynena madaxweynaha soomaliya ugu soo doorto waxa heshiis baa ka yaalay xeroosaad baa ka yaalay heshiis baana lagu ahay mar kasta laakiin waxaa la jaangoyi jiray marka dowladda ugu waqti ugu dambeeya dowladdu jaangoyi jirtay qaabka wax loo dooranayo waxaan malaynayaa dhowr fadhiya laysaga yimid toddobiyo tobankii sebtembar sanadkan ayaanu malaynayaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku inay xamar ku shireen heshiisay wada gaareen la yidhaahdo habraaca doorashada habraacaas doorashadana si tafaasiila oo qodobaysan baa la isula gartay la isugu raacay heshiisayna noo sheegeen markay kasoo tageen dee labadooda wax khilaafa kama soo bixin wax la isla oga xamal kowda oktoobar uu soo baxa qoraalku waxaa la jebiyey marka waxay tahay wixii lagu heshiiyey ee la qoray ayaan ayaan suurtogelin welibana waxaan leeyahay dowladda federaalka ayaa qodobkaas dadka ugu badan qaybta jebinta ugu badan ee ka imaanaysa haddaad fiiriso habraacu qodob uu leeyahay labo saddex afar ilaa dhowr buu socon dhowr iyo toban buu socon labaatan ku dhawaad intaas qodob kasta waxaa ku qoran kasoo qabo qodobka sideedaad oo kale waxaa ku qoran qofka doorashada kasoo qayb noqonaya da-diisaa ku qoran waanu soddon iyo shan sano ka yareen hadda guddiga doorashooyinka markaad fiiriso dee ilmo yaryaraa ku jira waxaa qodobka ku saxeexan oo kale ka mid a habraaca heshiiska qodobka labiiy tobnaad qodobka maaragtay afaraad inuusan qofku dhexdhexaad yahay inuusan dowladda xeel ka haynin ama xeel dowladeed uusan haynin waxaasoo dhan marka waxaad umalaysaa guddiga doorashooyinka inay dowladdu ku tumatay in hay-addii nabad sugidda lagu soo daray in agaasimihii madaxtooyada uu ka mid yahay dee waad waxaasoo dhan waa qoran yihiin marka waxaan is leeyahay waa waa- waxaa lagu xadgudbay wixii lagu heshiiyey sababtaas inuu dhic lahaa doorashadii Een, waxaan u gudbinayaa arrintaas eh, wasiir alcadaale oo nala jooga Eh, eh, alcadaale sidaad u jeedo eed baa socota eh, marka la eego cabdisalaan guuleed hadalkiisa Een, markaad fiiriso shaqaalaha rayidka lagu soo daray iyo een, xubno ka tirsan askarta ciidamada weliba nabad sugidda iyo eedahaasi eh, ma jiraan markaad dhinacina eegtaan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalatu wasalam ala rasulillah sal slam waa salaamay doctoorka xildhibaanka iyo walaalkii cabdisalaan iyo dadka soomaaliyeedana dhegeysanaya iyo v o a intaas kasoo kow Eh, cabdicasiis eh, sida la sheegay wadanka eh, heshiis doorasho ayaa la gaaray oo ku yimid tanaasul eh, dowladda soomaaliya ay samaysay oo aada iyo aada u weyn oo aada og tahay in eh, shuruucdii doorashada iyo guddiyadii doorashada iyo wixii dadka soomaaliyeed ay filayeen oo dowladdu ay diyaarisay si midnimada dalka loo ilaaliyo darteed dowladdu ay uga tanaasushay heshiiskaas oo ahaa runtii heshiis aada iyo aada u adkaa eh, markii dowladdu ay gashay ama eh, dowlad goboleedyada la galay eh, dowladdu waxay bilowday sidii heshiiska loo hirgelin lahaa waxaana loo xilsaaray eh, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda inay heshiiskaas fuliyaan dhankeeda tallaabooyinka ay ahayd dowladda inay qaado oo ay ugu horreysay in guddiyadii ay soo dhisto iyada iyo maamul goboleedyada oo iskaashanaya intooda badan waa soo dhismeen marka laga reebo qaybo yaryar oo jubbaland iyo puntland ku dhiman Eh, heshiiskii dowladdu sidii uu ahaa ayay u raacday oo ay u fulisay ilaa hadda marka laga reebo warar tuurtuur ah oo meelahaas warbaahinta lagu soo qoro eh, cid eh, cabasho sharciyeysan oo qodobaysan oo nidaamsan ka keentay go-aanadii dowladdu ay qaadatay ma jirto balse iyada oo laga jawaabayo eh, iyada oo laga jawaabayo eh, cabashada dhanka saxaafadda ka timid ra-iisul wasaaruhu wuxuu fidiyey gogol wuxuu baaq u jeediyey dhammaan cidda cabasho qabta in ay u timaado oo ay la fadhiisato oo ay kala doodo waxay cabasho qabto gabagabadu marka waxay tahay doorashadu dhanka dowladda waa ka diyaar dowladda waxaa ka go-an waktigii loogu talagalay inay qabato guddiyadii loogu talagalay inay dhisto wixii adeegahoo fududayna oo loogu talagalay in hawshaa lagu fududeeyo in ay bixiso oo shaqadaas ay qabato ilaa haddana weli rajo xoogle ayaan qabnaa sidii loogu talagalay ay u socotaa caqabado waa jiraan caqabadahana inay xalisaa ka go-an dowladda eedda ku saabsan eh, dadka guddiga ku jira iyo waxa la xiriira heshiis baa meeshaan qoran annagu waxaan aaminsannahay Heshiiska wax ka- qoran muxuu yahay?
heshiiska qorani wuxuu yahay saddex guddi in lasoo dhiso oo ah guddiga eh, doorashada ee heer qaran iyo guddiga xalinta khilaafaadka idi- iyo guddiyada dowlad goboleedyada gudiyadaas inta ilaa hadda soo xarootay ee gacanta dowladda soo gashay waxay waafaqsan yihiin habraacii lagu heshiiyey Eh, ma jiraan in eh, shaqaalihii dowladda ee rayidka ahaa iyo dhinacyo aan dhexdhexaad noqon karin oo ciidamadu ay ka mid yihiin in lagu soo daray horta eh, arrinta ku saabsan eh, dhexdhexaadnimada iyo waxa ku saabsan erey guud wa dhexdhexaadnimada waxaa laga yaabaa qofba inuu qof jecel yahay waxaa laga yaabaa cabdisalaan inuu qof jecel yahay cadaalana inuu qof jecel yahay dhexdhexaadnimadu taas maaha dhexdhexaadnimadu waa wixii sharcigu ogol yahay dadka meesha ku qoran waa dad muwaadiniin soomaaliyeeda oo sharcigu u ogol yahay in ay guddigaas ka mid noqdaan ilaa hadda cid dukumiinti rasmi ah dowladda la wadaagtay oo ay ku sheegayso hebel iyo hebel iyo hebel iyo heblo oo guddigaas ka tirsan qodobka hebel iyo hebelaa diidan hala bedelo qoraal rasmi ah oo dowladda soo gaarana ma jiro Een, waa mahadsan tahay waxaan ku noqonayaa doctor cabdi cali anoo u iman doona cabdisalaan Een, markaad eegto alcadaala ee, ereyada ama dooda sida uu u dhigayo een, in guddiyada mararka qaar la dhaliilo aysan sharci loo haysan ama qodobo muujin kara in lagu dhaliili karo aysan ilaa iyo hadda muuqan ma jirta arrintaas horta alcadaala garuu leeyahay xukuumadda waaye isaga xukuumadda mowqifkeeda inuu difaaca waa garay gardar Eh, laakiin ah, cabdisalaan waxa uu sheegay xaqiiq waay agaasima ku-xigeenka guud ee madaxtooyada cabdinuur eh, guddiga waaye ololaha hadda socdana guddoomiyaha guddiga inuu noqdaa macquul ah waxa indhaha laga qabsan kara maaha been la sheegi karana maaha fahamti waxyaaba waxaa jira aan ah, sacbo iyo indhaha aan aan lagu qaban karin Eh, nabad sugiddana dee asaa ka tirsanaha oo taliya ku-xigeenka ahaa dee asaa iyaga xogaalsan saraakiil badan oo ciidan ka mid aha laga yaabaa inay ku jiraan Eh, caadiyanna eh, sharcigu marna ma ogolaanayo in qof shaqaalo rayid ah inuu uu- uu doorashaba ka qayb galen adduunka oo dhan haddaa musharax noqonayso haddaa aa- aa- aa- aad tegayso waa inaad horta shaqadaada iska casishaa lix bilood ka hor ma ahan xataa eh, maalmaha cabdinuurna ilaa hadda uu- uu uu maxaa la yidhaahdaa madaxtooyada fadhiya Eh, hadda cajiib ah haddana dhinaca kale xildhibaanu qoraya Ah, hebel waa la Laakiin tuuray taa ma iyo hebel hayna waa la- annaga.
ma ma haysaan laakiin adinka annaga hayna mogtahay marka politically qof involved ah eh, ma noqon karayo marka dadka garay leeyihiin Eh, aniga midaan jeclahaa jirta gaaldil gartiisana sii Eh, xukuumadda labadeeda heer labadaba waa ku fashilmeen inay inta isla fariistaan heshiiyaan magarata wax aada very simple way ahayd qolo walbana inay wax boobtay rabtaa aniga horena waa u sheegay Eh, qolada oo dowlad goboleedyaduna ma ahan malaa'ig soo daahirtay Ah, ayaguna waxay u dagaalamayeen xildhibaanada inay gacantooda inta ku qoraan boobaan daday rabaan keenaan xukuumadda federaalkuna waxay rabtaa inay boobto iyadoo xildhibaana ay wadato ay keento dalkaana dimuqraadiyad laguma gaarayo anugu mabdi-iyan doorasho dadban waa kasoo horjeeday Ah, laba sana waxaan ku dagaalamaya doorasho qof iyo cod ah sida keliya oo cadaalad lagu heli karo oo dalkan eh, musuq maasuq iyo eex iyo qaraabo keeli looga badbaadi karo eh, doorashadaasay ahayd ama waxaan qabaa haddana waa ku fashilmeen Eh, mana mana u jeedo ifafaale ay ku heshiin karaan eh, labada heer ee xukuumadda Eh, hadday saa tahay madaxweynaha sideedda februar ka dhacaya mandatka Eh, baarlamaankan awood wuxuu u leeyahay inuu isu rogo baarlamaanka kow iyo tobnaad qodobka lixdanaad ee dastuurka farqadiisa saddexaad ah waxay ogoshahay baarlamaankan haddii baarlamaan eh, kii bedeli lahaa la soo dooran waay isaga automatically wuxuu noqonaya baarlamaanka kow iyo tobnaad daasmina macnaheeda waxaa waaye xukuumaddu waa fashilantay xukuumadda labadeeda hero waa fashilmeen baarlamaanka go-aan inuu ka qaato oo dalkan uu badbaadiyo oo uu u jiheeyo eh, maxaa la yidhaahdaa inaan colaad iyo dhibaato kale iyo ka dhicin
guuleed markaan markaa ku siiyo miyaanay gar noqon karin haddii aan qodob sharciya la keenin ama wax muuqan kara in mucaaradka waxay ku doodayaan qaar ka mida guddiyada lagu dhaliili karo aysan meesha ku jirinba haddii aan la haysan sida xukuumadda ay ku doodayso ee qodobkaas iyo qodobkaa darteed hebel ma muddo inuu meesha galo
Een, horta soomaalida waxay ku maamaadaa war reer magaal warqadu ku qoran yahay Een, wixii la qortay ayaa dadka kala haga haddii kale dee xoog bay noqonaysaa haddii mas-uuliyiintii waddankan ugu sarreysay ee madaxweyne cabdullaahi farmaajo madaxu ah maamul goboleedyadii aan qof ka maqnayn markii somalilan laga saaro intaasoo maalmood ay fadhiyeen oo dhuusama reeb wan laga soo bilaabay Een, wax la isla gaaray soomaalida waxay u ahayd raja weyn iyo waxay ahayd qab weyn oo iyadoon lasoo dhexgelin soomaaliya waxeeday xallisatay qof kastoo soomaaliyana ku reynayay heshiiskaas la gaaray waxbaa la isla qodobeeyey waqti baa la geliyey juhdi baa la geliyey qodobadii lasoo qoray oo de nin kasta uu yidhi waan ku qanacsanahay bay ahayd waxaan la isla qoray oy ku qoran tahay war qofka da'diis waa inay intaas noqoto waa inuusan he- dowladda ka shaqaynaynin waa inuu dhex- dhex- dhexdhexaadna waxaa laga wadaa qalbiga lagama wado waxaa laga wadaa qof noo dhexayn kara oon aniguna ogeyn inuu adiga kula jiro adiguna aadan ogeyn inuu nagala jiro laakiin aan calaamad lahayn soomada garan qof arsenal ciyaa- ciyaartooy markaan soo qof arsenal qaba dharkeedii yani ma dhihi karo manchester uu taageeraya ta stadiumka soo galo soomada garan waxaan ula jeedaa marka wixii qoraay waxaad umalaysa dowladdu way ku takrifashay cabdinuur waa ninka ugu weyn hay-adda nabad sugidda cabdinuur waa ninka ugu weyn ee madaxtooyada jooga waana kaliir inuu ka la shaqaynayo olole mayuu ku jiraa abaabul miyuu ku jiraa xildhibaano muu qora anuma caddayn kara taas laakiin waxaan ogaa inuu guddigana ku jiro sharci darrana ay tahay wixii lagu heshiiyey hay-adda nabad sugidda ee lagu eedeynayo anaa taliya ka ahay soomada garan acdaala maanta waa wasiir een, ixtiraam weynaan u hayaa waxaan ogahay inuu iga wuxuu ogaalsan yahay soona iyo maaragtay warbaahinta hay-adaha dowladda u shaqeeya inuu xogtooda iyo xantooda hayo saraakiil anigu aan aqaanoon madax u ahay baa hadda ku jira oon iswacnoon isnaqaano baa liiska ku jira oo nise ka tirsan oo nise ka tirsan marka wax la qarinaya ma ahan marka waxaan qabaa dhinac kale haddaad fiiriso dowladda madaxweynuhu waa waa murashax xus- xilka inuu kusoo laabtuu rabaa prime minister ku-xigeenka gu- een, guuleed waa murashax xildhibaan uu doonaya inuu noqdo agaasimaha madaxtoo een, nabad sugiddu waa murashax xildhibaan buu doonaya Laakiin- laakiin- laakiin ma hayna cabdisalaan arrin yani okay aan aan ku kala duunaano wasiirkii hor fadhiya alcadaala xildhibaan uu doonaya dowlad marka laga soo bilaabo madaxweynihii wasiiradii agaasimayaashii ay iyagu murashaxiin u yihiin xelalka la doonayo soomaaliya inay kula tartanto laakiin habdhaqankeedii iyo habraaceediina uu sidaa noqday si la isugu hadlay karo kursi loola soo fadhiisan karo uma jeedo haddaan wax laga bedel sida wax u socdaan
alcadel waad filaysaa eedaha ugu badan in laydin jeedinayo haddii xaaladdu sidan ay kusii socoto een, u- u- kolley wejiyo kala duwan baa la arki karaa laakiin idinka maxaa qasbayaad isleedihiin dad la eedaynoo leeyahay nabad sugidii bay ka tirsan yihiin oo taliyaashoodiiba ay sheegayaan iyo mas-uuliyiin ka shaqaynaya madaxtooyada inaad guddiga ku dartaan taasoo aada laydii qabsan kara maaha waa mahadsan tahay walaalow ditoorka iyo taliyaha walaalkayna aada iyo aadan ra'yigooda u ixtiraamaya horta wax yar waxaan rabaa inaad ii ogolaatid inaan xoogaa yara si faahfaahsan arrinta uga jawaabo waxaan rabaa horta dadka soomaaliyeed in la khaldo waa laga wanaagsan yahay sawirka saxda ah ee xaaladda soomaaliya ay leedahay in la siiyaana saxa maxaan taas ula jeedaa taas waxaan ula jeedaa rabitaankii dowladda soomaaliya iyo wixii ay isku diyaarisay oo ay ka shaqaynaysay dictor cabdi cali yaa sheega waxay ahayd wadankan inuu doorasho qof iyo cod ah aado doorashadaasay ahayd inay qabtaan waxay ahayd guddiga qaran ee doorashooyinka ee madaxa bannaan ee aan madaxweyne farmaajo hal qof oo kamida soo dhisin soona rekomandi garayn aqoonna iyo qof xukuumaddan ka mida qofkeedna uusan soo dhisin ee ragga mucaaradka hadda bannaanka taagan iyagu ay soo dhiseen inay doorashadaas qabtaan waxay ahayd doorashadaas dadka soomaaliyed inay codeeyaan doorashadaas maxay u dhici weysa waa doorashadaas waxay u dhici weysay cabasho ragga walaalahaya halkan fadhiya iyo ragga ku mowqifka ah dictoorka ma ogi waa ogahay inuu taageersanaa ina doorashadaas dhacdo laakiin rag badan oo maanta hadlaya oo maanta cabanaya cabasho iyo dagaal iyaga ka timid ayaa sababay in dowladdu ay ka tanaasusho iyadoo madaxweynuhu uu saxiixay sharcigaas sababta tanaasulka welibana awoodii dowladda la qaybiyo oo maanta guddiyada jooga wax ka badan boqolkii toddobaatan aanay dowladdu talana ku lahayn ra'yina ku lahayn go-aanna ku lahayn iska dhaaf inay iyada u shaqeeyaane qaar badan oo ka midana meelo aan dowladdan laga jeclayn laga soo magacaabay iyada oo dowladdu marka u samaynaysa midnimada darteed madaxweynuhu sida uu sheegay oo la wada ogyahay ayay dowladdu qaadatay go-aanka noocaasa oo ah in dowlad goboleedyadu ay guddiyada inta ugu badan soo magacaabaan weliba kuwa go-aanada rasmiga ah ee xildhibaanada saameynta ugu badan ku leh ah hanaankii sidaas ku yimid marka oo dowladdu iyadu ay victimka u ahayd iyadu ay dhibanaha u ahayd maanta in laga dhigo inay dowladdu iyadu wadato horta waa nasiib darro iyo marin habaabin aada weyn qodobka koowaad waa qodobka labaad sida uu cabdisalaam sheegay war dowladeed warqadu ku yaalaa walaalow wixii shaksi nacayba qofku qofkuu necab yahay anigu kama jawaabayo mana ka difaacayo inuu taarget garayo inuu wax ka sheego waxaan aaminsanahay muwaadiniin soomaaliyeed iyadoon qodob lagu eedeeya lahayn in lagu xadgudbo layidhaha hebel ninka layidhaha muxuu shaqadaas u hayaa ama hebel maxay shaqadaas u haysaa adoon qodob haysan adoon sharci haysan waa dad sharciga iga aqoon badan waaye waa waa khalad sharci ah iyo xadgudub shaksi ah waaye oo laygala munaasabsan yahay in laga yimaado waxaa soo haray dadka guddiga ku jira ee labada heer ku qoran waxaan idha annagu waxaan aaminsannahay dowladdu waxay rumaysan tahay inay si sharci ah oo waafaqsanin wixii lagu heshiiye ku yimaadeen maxaa soo haray inay qaarkood cabasho laga qabo suu sheegaya taliyuhu u yaqaano qof sharciga ka khilaafsan oo meesha ku jira taliyaha waxaa laga rabaa ama ciddii kaleeto cabasho qabto xisbiyo mucaarada ama musharaxa inay intay warqad soo qorato oo qofka magaciisa ku soo qorto oo qodobkii ku soo lifaaqdo oo warqad rasmiyaho saxiix iyo stamle ay prime ministerka u dirto ama ula tagto iisug marka iisug marka waxaan ku idhi prime ministerkii maanta uu joogaa laba jeeruu hadlay gogolow dhigo qofkii cabasho qabtaa ha ii yimaaduu yidhi hal qof oo cabasho qabana uma tegin hal warqadna uma tegin waxaa la rabaa marka go-aanka in laga gaaro waraysi idaacad laga bixiyey iyo munaasabad telefishin lagu qabtay taas ma aha xalka waxa meeshaan ka socdaan raba marka inaan kuu sheego waxa meeshaan ka socda oo runtaa waxay tahay dowladda soomaaliya waxaa ka go-an sideedda february inay ku qabato doorasho bedelkeeda waxaa ka socda wadankeena waxaan adduunyada lagu arag oo ah mucaarad leh doorashadu waqtigeeda kuma dhacayso oo ah mucaarad leh qof shacabka soomaaliyeed inay noo codeeyaan ma ogolin maanta narratifeka suuqa yaallo dadkoo dhan ogyihiin waxaa waaye dowladii oo le doorashadii ha dhacdo oo guddiyadii ha shaqeeyeen iyo walaalaheenoo le maya doorashadii ma dhacayso annagu waxaan leenaha walaalayaal intaad tartantaan kaale gudaha soo gala annagoo aan bannaanka tagna dhibaata ma jirto haddaad isku kalsoon tihiin marka waxa kaloo meeshan ku jiraa maxay tahay waxay ka hadlaan walaalaheen shaar shaar baa laga hadli jira waxaa la dhihi jiray ninka xukunka hayaa shaar la eg uu tashaa walaalaheen waxay raadinayaan oo hebel loo leebal garaynayo oo hebel waa askari loo leeyahay waxay tahay qof ay ayagu rabaan inuu meesha soo galo harqaanlahaas iyaga ay rabaan ninka meesha soo galana shaar ayaga la eg oo sahli kara inay filla soomaaliya soo galaan inuu tono taasuna suurtagal ma ah marka walaalayaal doorashada kusoo laabanaya dr cabdi cali dooda labada dhinac waad dhegeysanaysaa hadalka alcadaala waxa uu kusoo daray wax kasta waxaa loo baahan yahay inay sharci noqdaan adaa mudanayaashii baarlamaanka nagala jooga siday wax u socdaan hadda la joogo marka laga soo tago aragtidii hore doorasho qof iyo coda arrinta hadda taagan bal sharciyadda oo alcadaala soo qaad haddii aad eegto yo aniga alcadaala mid waa ku taageersan alcadaala xukuumaddiisuu difaacaya doorasho ma haysto markaa xukuumadda ku jiray saasaan u difaacay gar iyo gardarraba marka waana waajib waay oo sarkaal la soo diray oo yoolka dowladda inuu difaaca ay tahay laakiin ma jiro maran habaabin shacabka soomaaliyeed aan maran habaabinayno shacabka soomaaliyeed habarta ariga raacayso siyaasiyadda wey siyaasadda soomaaliya waa ka warqabtaa wax qarsoon oo ilaahay abuurtay male cabdicali kursigiisa meeqa qof hawada ku tartamaysa ya xaggee kala joogaan cid walba waa ka warqabtaa ma garat mar waa keyga keliya markaan kaaga soo qaado faragelinta oo oo ku socota yaa yaa yaa haddaan waa sheegaa idhaahdo ma raba inaan raba inaan sheego way waxay noqonaysa target qof aan samaynayo ma garat laakiin abuse badanaa jira oo oo cad oo oo oo boob ah oo waa waa dhacday wagi waagii xasan sheekhba waa dhacday oo waa taan hore u sheegaynay xukuumadda markaa joogta inay wax boobto diyaar u tahay qolada dowlad goboleedu inay boobaanay rabaan waa soo marnay doorashadan dadban anugu dadkii aada uga soo horjeeda ahaa waa waa laaluush waa eex waa qabyaalad waa maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa wax aan dimuqraadiyadna lagu tilmaami karin marna u wanaagsanayn marka ma rab inaan naqdiyo alcadaala alcadaala shaqadiisu haystaa laakiin xukuumadda hadda jirta waxa ay wado adiga hal tusaale aan kaa rabaa puntland oon diyaar ahayn oon guddigii keenin iyo jubbaland oon guddigii keenin hadday dowladdu leedahay waxaan qabanayaa doorasho caqli mi ah dalkan dalkan weli bariyuu ku jiraa inaa adeerow iyo inaa adeerow iyo walaalow walaalow waa lagu wadi karaa dalkan dal laisma quuninaayo maaha ma garat ninkii madaxweyne dalkan ka noqda nabadoon inuu noqdaa laga rabaa inuu bakooradiisu qaato tuulo walba tago yidhaahda ina adeero soo laabo yah oyna ahayn markii horeba inuu bunka dhima ma ahayn anigu waxaan qabay madaxweynaha inuu markii horeba halkan baarlamaanka aan go-aanka siinay xaliimire waa noo timid maaj doorashaan qabanaya ay dhahday asaa tanaasuli maha in lagu eedeeyo hadda alcadaala uu ku eedeeyo xasan sheikh iyo niman banaanka jooga oon legitimacy haysan yah aniga waxaan ku eedeynaya asaga iyo xukuumaddiisa waa tahay isagaan dib ugu laabanaya isagaan ku laabanaya alcadaala markaad eegto weli isqabqabsiga way jiraan mucaaradkiina muqdisho go-aanay ka soo saareen musharaxiinta ahaa eedo badanaa taagan guddiga waa la dhaliilayaa jubbaland iyo puntland guddiyadii doorashadii xalinta khilaafaadka ee heer goboleed maysan soo magacaabin sidee doorasho u qabanaysaa
horta dowladda heerarkeeda kala duwan shaqaa ka dhex socota shaqadaas waxay tahay waxaad ogtahay inuu jiro golaha uu madaxweynuhu hogaamiyo golaha wadatashiga qaranka oo markii horena heshiiskaan gaaray haddana sidaad ka warqabto inta badan yani boqolkii sagaashan cabsida horta la abuuraha ma jirto boqolkii sagaashan gudiyadii waa soo dhammaystirmeen meelaha iyadoo ay mushkilada ka jirto oo ay dhibaatada ka jirtana dowladda waxaa ka go-an in la xaliyo sida ugu wanaagsan sidii tanaasulka loo sameeyena si midnimoa oo laisku waafaqsan yahay wixii lagu heshiiyana waafaqsan ay doorashadu u dhacdo haddii ilaahay uu yidhahdo waxaa soo haray laba xuquuqooda meeshaan isdhinacaya xuquuq dowladda labadeeda heeraa leh inay muceebtaho isla shaqaynayso iyo inay isla shaqaynayn qadiyad kale waaye isla shaqayn xumo hadda heerka la gaarsiinaya gaarsiisana ma jirto runtii xuquuqda ay dowladdu leedahay waxay tahay doorashadii lagu heshiiyey in ay qabato una qabato si lamid ah sidii doorashooyinka loo qaban jiray oo kasii hufan xuquuqdaas dowladda iskale walaalaha kaleeto ee mucaaradka ah ee muxtarimiinta ee sharafta ee banaanka jooga musharaxiintana waxay xaq u leeyihiin xuquuqdooda inay ilaashadaan midna waa inay ogaadaan doorashada soomaaliya maanta ma bilaabmayso musharaxu xuquuqdii uu laba kun iyo lix iyo toban ku lahaa mid ka badan oo maanta ku lahaana laakiin inuu isagu maanta maamulo oo intuu banaanka yimaado yiraahdo ana musharaxo xagga joogaan go-aanka gaara sax maaha laakiin in la qanciyo xaq buu u leeyahay in la qanciyo xaq u leeyahay waana kuu sheega prime ministerka oo broseska iyo shaqada mas-uulka ah gogol u fidiyey welina gogosha waa u fidsanta
alcadaala waxa uu leeyahay sida wax loo malaynayo uma jiraano dowlad goboleedyo badanoo maqnaan karaa hadda ma muuqato xal hoosaa jira maxay tahay mucaaradka siska ay qabaan
horta anu mucaaradka uma hadlo mucaaradna ma ihi muxaafidna ma ihi qof madax banaanaan ah laakiin waxaan ahay qof dhex jooga siyaasadda soomaaliya kana soo shaqeeyay waddankan jecel wanaag inay wax u dhacaan doctor saaxiibkii xildhibaan wuxuu wuxuu ku soo celeeliyay alcadaala waa waxaan ku taageeraya inuu dowladda difaacayo taas waxay meesha ka saaraysaa mowqif sax iyo qalad inaan laga hadlin dee wixii dowladdu rabtay horta mada wasiirka saaxiibkii alcadaala oo ka hadlaya taas meesha sandhigayna tan kale jubbaland iyo puntland aqalka hoose haddaana qaldanan xildhibaanku siddeetan xildhibaanay ku leeyihin aqalka sarena laba iyo labaatan qofooday ku leeyihin boqol iyo laba qofood haddaana qaldanayn waa miisaan aada u culus markii la fiirsho baarlamaanka soomaaliya hadday maqan yihiin in la yidhaahdo wix hawshii waan wadaynaa waxaan isleeyahay calaamad booba oo ixtiraam darro ah oo wixii lagu heshiiyey waxa lagu heshiiyi karaba kasoo horjeedaa meesha ka socda qodobada haddaan dib ugu laabto wixii lagu heshiiyey la qoray haddaan laga run sheegin waxaan qorayne layskuma ixtiraami karo layskumana aamini karo guddiga doorashooyinka qof iyo cod dowladdii hore waxay ku dhacday ee xasan sheekh inay qof iyo cod samayso waxay dhaheen waqti ma haysanno waqti baa la siiyey afar sano ayaa guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaanay bay haysteen maalin dhaweed markii ay guddoomiyaha guddigu hortimid baarlamaanka waxay tiri waqtina ma hayno dhaqaale uma aynaan haynin ma ka gaarsiin karno sidaas darteed waxaan soo jeedin saddex soo jeedinood oo mid kasta ay waqti ku waqti ku dartaa waxaa soo baxday inaan waxba la qaban afartii sano hal wax oo laga qabto doorashooyinka qof iyo cod fiiri wadamaan ka nimid waa laga codeeyaa qofku in la in lau codeeyo waa inuu xaquuqdiisa sharci xaquuqdiisa cod xaquuqdiisa number documentigiisa ee inta qofoodoo gurigaas deg waxaa ku baxa juhdi iyo waqti iyo waxaa ku baxa howl badan dowladda soomaaliya afartii sano ay haysa hal wax oo waxaas ka mid a ma aysan qabanin erega marka qof iyo codaan qabanaynaa waa wax lamid a yacni waxaan u baahanaa waqti dheer waqti dheeraysi haddii murashaxiinta nimanka xilka us madaxweynaha horaa ku jira ra-isul wasaare horaa ku jira niman mas-uuliyiina oo waddankan waxa maanta madaxweynahan ku fadhiyo kusoo fadhiya baa ku jira maalin dhoweed waana jeclaan lahaa su-aashaas inaan cadaalo weydiiyo duuqa magaalada muqdisho oo ah ninka saamaynta ugu badan gobolka banaadir ku leh baa hadlay fadwo soo saaray in la dilo ah dowladda soomaaliya kama hadlin mana ka jawaabin ma u dhahan tahay waan raba inaan weydiiyo ta kalena weydiinaya waxay tahay mucaaradku warqaday ka soo saareen nairobi waa dad muxtarimiin oo xaq waddanka ku leh xamar isugu yimideen si nabaday shir u qabteen murashaxiintii warqaday soo qoreen concernkeeday ku muujiyeen waxaan iyo waxaan iyo waxaan qodobada uu leeyahay alcadaala lama soo hordhigin waa ay soo dhigeen laakiin ra-iisul wasaaraha gogol buu fidiyo leeyahay loo yeeray cid kastoo tabashaan ku dhameeyo ra-iisul wasaaraha gogoshiisa inay galaan iyo inaysan gelin maqaalada masaxa ayagay ka dhexaysaa soo maada garan laakiin markii warqadahaas cabashidu ku qorantay in laga soo jawaabin ee qodobka keliya jawaabta dowladda ka yimid ou yahay fadwada guddoomiyaha gobolka banaadir oon laga hadlin waxaan isleeyahay dowladdu way ka jawaabtay waxaan ugu fasansay fadwo su-aasha markaan rabaa inaan weydiiyo aan jeclaa lahay haddaan adiga aa laha waxay tahay alcadaalo mucaaradkii concernkoodii ay keeneen ee ahayd in wax laga bedelo guddiga doorashooyinka wax ma ka bedelaysaan mase sidooday ku soconayaan hawsha doorashada way soconaysaa su-aashaasaan jeclaaba inaan weydiiyo waa mahadsan tahay doctor cabdi cali aan siinaya alcadaalo intaan u imaan markaad eegto dooda labada dhinac u socota doorashada iyo arrimahan looga hadlayo sidee wax loo qaban karaad leedahay hadda mar haddii dowladdiina ay leedahay waxbaa la wadayaa mucaaradkiina ay siluug qabaan sidee xaaladda u muuqata aniga wax kalaaba ii muuqdaba xaqiiqdii waa u malayn maayo in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay heshiin karaan markaan fiiriyey ma ii muuqato waxaa aqaanaa axmedooba dhaqankiisa aqaanaa saciid daniyaa aqaanaa ma fahamte hadda dhaqdhaqaaqyada golayaashooda ka socday iyo isbedelada socdaa ujeedaa uma soo jeedaan in ay heshiis la qaataan ra-isul wasaaraha federaalka iyo iyo gogashaan uu fidinayo mar hadday saa tahay an waxaan qabaa baarlamaanka federaalka saa awood iska leh sharciyadda saa iska leh madaxweynahana hore aan uga heshiinay sharci annagaa samayna sharcigii doorasho qof iyo codaan u samaynay oo ansixinay uu saxiixay uu la tegay waa usoo shaqayn waayey is-afgarad siyaasadeeduu la yimid wuxuu yidhi niman yahow waxaanaan wadaaye ila qaada waa la qaadnay oo u sharciyeynay agostu haddana nagu soo noqday dhuus mareebtuu tiriyey waa u sharciyeynay hadday ka fashilanto annagay noo soo noqonin sharciyad doorasho waqtigeeda lagu qaban karo oo soomaali u cuntanta oo dastuurka waafaqsan annagaa soo saarayna marka waxaa leedahay xil gudow ayaa muuqata baarlamanka awood iska awoodda baarlamaanka soo noqonaysaa madaxweynahana horaan ugu heshiinay isagaa ka codsaday baarlamaanka waa u yeeraynaa waxaan leenahay tale halkaasay maraysaay maxaa la yidhaahdaa go-aan annagaa iskale waa aragti kale alcadaala su-aalo badanaa lasoo jeedinayaa saaxiibka guuleedna hadallo badan oo soo jeediyo runtii mararka qaar la garaawsan karo sidee arrimahaasi u muuqdaan markaad xaggiina agtaan
waa mahadsan tahay cabdisalaam waana mahadsan yihiin waxle cabdicasiis akhyaartan aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa horta mid inaan ka bilaabo walaalka iyo saaxiibka cabdisalaam anoo aad u ixtiraamay cabdisalaam dhexdhexaad ma aha oo hadduu dhexdhexaad yahay ugu yaraan labada dhinacba miisaanu saari lahaa marka dhinacuu ka raran yahay saaxiibkay culeysna male rayi ra'yigiisa waa lahaan karaa midda labaadoo aan raba inaan sheego waxay tahay walaalow laba arrimoodaa meeshaan isdhex taalo labada arrimood oo isdhex taalo horta waxa waaye mabda'iyan rabnaa in la kala caddeeyo meeshaan dowladaa jirto xuquuqay leedahay dad mucaarad ahna waa jiraan xuquuq bay leeyihiin labadii xuquuqood in laisku qaldo laysku qaldo ma rabno nin mucaarad oo bannaanka jooga intuu filla soomaaliya fadhiisto sideedii u fakero isagoo mucaarad oo qalinka qaato inuu isagu ergada qoro oo dadka isku toosiyo uu guddiyada dhiso uu shaqada qabto haddii aysan saas dhicinna inuu waddanku baaba'o oo dhibaata dhacdo oo aan doorasha dhicin bigjarka uu sax ma ah waddankan doorasha waa ka dhici jirtay dowladaa maamuli jirtay nooca doorashoon maanta ku jirno waa ka dhici jiray waddanka isagoo heerar kala duwan ah laba kun iyo labayo toban broseyska madaxweyne sheekh shariif iyo dowladdiisiyaa maamulay madaxweyne xasan sheekh oo bannaanka joogaa intuu yimid oo aan hal xildhibaan keensan oo la tartamo kursiga qaatay kalsooniyay ahayd iyo iyo inuu ilaalinayo awoodda iyo kala dambeynta laba kun iyo lix iyo toban madaxweyne xasan sheekhaa broseyska maamulay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed oo bannaanka joogaa yimid waa la tartamay xukunkuu qaatay maanta broseyska jooga dowladda labada heeree madaxweyne farmaajo hogaamiyaa horta maamulaysa iisugaan dhamayste waa inay marka walaalaheen ku qanci karaan iyaga iyo cid kastoo la ra'yiyo inay fahmaan dalka horta dariiqu ku socdaa waa dariiqaase maanta in la yidhaahdo maya ma maamuli kartid ma samayn kartid haddaad saas yeelana saasaa dhacayso dabeecad iyo dhaqan cusub oo aan dowladnimadeenna u adeegaynin waa number ko number two cabashaa jirtaa la yidhi dadaa cabasho qaba meesha ay xaqa iyo sharciga ka tahana waa meeshaas waa dhameeyo warkeeda waa sheegno waxaan dhahna war prime ministerka brocesska mas-uulka ka ahayaa yimid dowladnimadu tanaago kuma shaqayso iyo iyo iyo war-saxaafadeed kuma shaqayso dowladnimadu waxay ku shaqaysaa hebel iyo heblo iyo heblo iyo heblo oo qodob hebel iyo qodob hebel waafaqsan ra-iisul wasaare sharcigay ku xadgudbeena ka bixi qaanuunku ma ogolo walaalaheen inay yidhaahdaan waay inay intay tagaan ra-iisul wasaaraha la fadhiistaan isagaa qofkii soo magacaabay intaasuna ma dhicin haddaysan intaas dhicin waxa walaalaheen ay ka cabsanayaan oo aysan rabin inay meesha u fadhiistaan waxaan aaminsannahay ma hayaan wax sharci ku fadhiya oo ay keenaan annagoo ixtiraam u hayna waxaa soo hartay arrimaha walaalkii cabdisalaan uu ka hadlay gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu mas-uul ka yahay amniga iyo deganaanshaha magaalada caasimadda ah waxa uu ka hadlay inta aan ogahay waa deganaanshaha iyo ciddii halis geliso mas-uuliyadaa ka saaran deganaanshuhuna waa mas-uuliyad wadareed qof hebel la yidhaahdo iyo shaksi lagu xadgudbay iyo shaksi uu ku xadgudbana annaku ma ogin dowladdana mas-uuliyaddeedu waxaa waaye muwaadiniinta soomaaliyeed ee mucaaradka iyo muxaafidka iyadaa mas-uulka ah xaqay leeyihiin inay hadlaan in lagu ixtiraamay mudan yihiin inay si nabadgelyaa dareenkooda u muujiyaanay mudan yihiin aniga oo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ana waxaan kuu sheegaa ma jirto siyaasad caburin ma jirto siyaasad cabsigelin laakiin sharciga inaan lagu xadgudbin waaye oo sharciga loo shanaa dhowr jeer waxaad ku soo celisay waxaa loo baahan yahay qofka inuu qodobo la yimaado aragtidiisa si looga qanciyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe isbuucan aragtidiisu soo bandhigay waxyaaba taagan weliba iyadoo laga sugay inuu guddi soo magacaabo jawaabtii dowladda ay bixisa waxay ahayd in kenya safiirkeedii la diro kii soomaaliya in lasoo celiyo oo laleeyahay faragelinta iyo axmed inuu hadlo ayay sabab tahay taasi miyaan ahayn dowladd wax lagu baran karo waxay qancinaysaba aysan suuragal noqon karin aad aad u mahadsan tahay inaad xusuusisay su-aal cabdisalaanna waa ku jirtay iyo doctoorkuba ay ka hadleen horta waxaan rabaa muuqaalka dadka la siinayo oo ah dowladda iyo dowlad goboleedyadu inay isku dhacsan yihiin oo aynan heshiis ahayn sax ma ah waddankan shan dowlad goboleeda ka jirto saddex ka mid a wax alle wixii guddi laga rabo waa soo dhammaystireen laba ka midana guddiyadii laga rabay qaybo badan oo ka mid ah ay soo direen qaybo ayaa ku dhiman hal state oo ka mid a stateyada jira ayaa si officiala u hadlay oo muujiyey in ay conseen qabaan oo ah jubbaland xitaa puntland madaxweynuhu waa hadlay wax dhibaataana ma muujin si wanaagsan inay shaqadu ku socoto ayna si wanaagsan ku dhammaanaysuu sheegay madaxweynaha jubbaland iyo qadiyadda uu ka hadlo oo ku saabsan gobolka gedo iyadana tafsiir qaldana laga bixiyey gobolka gedo magaalada garbaharey waxay ka mid tahay meelihii madaxweyne axmed madoobe uu saxiixay in ay ka dhacdo doorashada doorashadii uu saxiixay unbaa ka dhici doonta wax ka duwan oo ka jira meesha ma jiraan ciidanka laga hadlay oo meesha jooga waxay la mid yihiin ciidanka soomaaliyeed ee puntland jooga ee jubbaland jooga ee south west jooga ee dhuusamareeb jooga wax ka duwanay kama jiraan qadiyadda kenya qadiyad aysan ahayn in siyaasadan lagu milo oo aan ay tahay dadkeena inay ka feejignaadaan waay sababta waa maxay dalkeena iyo dal kalaa ishayo anaga iyo kenya inaan ishaynaho hadda ma bilaaban waqti badanay soo jirta mas-uuliyadda dowladda waaye iyadaa siyaasadda arrimaha dowladda mas-uulka ka ah ayaa iyada ayaa mas-uulka cid la faragelin karta iyo cid la la qashqashaadi karta ahuna ma jirto waana nasiib darro runtii in mas-uuliyiin soomaaliyeed oo dalkan raba inay u tartamaan anoo ixtiraam u haya oo dadka soomaaliyeed iyo yani siyaadada wadankan inay matalaan raba inay inta hadlaan dalkii yani ay u dhasheen oo matalayeen iyo dal kaloo ishaya ay muujiyaan in ay yidhaahdaan waa ka xunnahay dalkaas in sidaas loola dhaqmo waa ceeb ay ahayd inaysan dhicin ee aanan jeclaan lahaa inaysan dib u dhicin doctor cabdi cali gobolka gadaada ka soo jeeda waana meelaha ugu badan ee jubbaland iyo dowladda federaalka iyo doodooda ay ka taagan tahay oo la leeyahay kenya siyaasaddii fargelinaysa soomaaliya bal markaad aragtidaada ku biiriso
yahow doorashada oo jubbaland ogtahay dowladda federaalkana miday gar ku leedahay dowladda dowlad goboleedka jubbalandna miday gar ku leedahay xaqiiqda markaan ka hadlayno aniga gobolkaan ka tirsanahay dhexdhexaad xataa ma noqon karaay haddaan hadlaayo waxaa laga yaabaa in oo si emotional aan u hadlo laakiin hadda waxaan isku dayayaa si cilmiyeysan oo dadkuna ay fahmi karaan oo siyaasadeysan inaan inaan u ifiyo waa waxyaabaha aan leeyahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxay isla yihiin hal hay-ad hay-adda fulinta la dhaha iyo heerarkeeda kala duwan cilada haysata hadalkaygana waa ku bilaabay waa isfahmi laayihiin shaqadoodii ahayd in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaleynta wasiirka arrimaha gudaha federaaleynta inuu madaxweyne axmed madoobe hoos yimaaday ahayd ogtahay de barlamanka jira annagaa wixii ku cayaarayna dowlad goboleedyadu waxay isku dheerarinayeen madaxweynihii federaalka xataa ra-isul wasaaraha iskala wen yihiin ma garat marka waxyaabahaas aan ku cayaarayno iyadoon waxba laga qaban karin way adag tahay inaad noqoto qof dhexdhexaada oo aragti oo oo tiraahdo hebelaa saxsan hebelaa saxsan systemka iyo say u dhaqmaayaanoo dhanaa wada qabdan tan kale doorashada dowlad goboleedka jubbaland axmedow miduu garku yeelanaya in loo daayo way haddana saasay tahay dee gobolka geda asaga gacanta kuma hayo nimankii deegaanka u dhashay macalimu nin la yidhaahdaa toora meeshka ah ciidankiisiiyuu haystaa dadkiisiiyuu haystaa asagana problemka asaga iyo dowladda axmedoobe iyo dowladda federaalka kala haysta iyo asaga iyo axmedoobe kala haysta laftirkooda waxay u baahan yihiin gorgortan kale iyo is-afgarad kale iyo heshiisiin kale iyo la geliyo haddaan ayaga la heshiisiinna doorasho ma ka dhici karto waayo jubbaland midaysan oo wada socota oo doorasho hal jiha ujeeda ma dhacayso ya saaxiibkay macalimow iyo iyo iyo iyo tiimkayga iyo meesha aan doorashada u aadayo waxay noqonaysaa hal reer leeyahay halkaas say rabaan ayaga ay u jiheeyaan maybe dowladda federaalku ay garab siiso axmedooben meeshaa wuxuu dareemayaa dee gobolkiisii in qeyb laga wiiqay oo aan aan siyaasadii jubbaland aysan aysan gacantiisa aysan ku jirin marka waana waxyaabaha oo complicateka ka dhigaya siyaasadda soomaaliya waxaa wixii aan weli qabiil ka xoroobin wixii aan weli eex iyo jifaysi ka xoroobin dowladda kenya waa isaga soo laabayaa wax kalaa naga dhexeeya siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iskaleh doorashada in lagu walaaqo aniga maba qababo ma garata meelay kasoo galaan doorashadana maba lahanba garbahareya lagu qabanaya garbahare ciidan kenyana ma joogo maxaa la yidhaahdaa fursad ay ku yimaadaan oo ay wax uga bedelaanna ma lahan laakiin wixii siyaasad oo arrimo dibadeed oo wasaaradda arrimaha dibadda waa waa waa iyadaa iskale iyadaa go-aan ka qaadan karta waxay samaynaysa aad ayaad u mahadsantihiin cabdiraxmaan yuusuf alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya xildhibaan doctor cabdi cali xasan iyo sidoo kale cabdisalaan yuusuf guuleed oo horey usoo noqday taliya ku-xigeenka hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ahna falanqeeyo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda soomaaliya akhyaartii nala socotay intaasi ayaan gunyaaf meer uga soo dhigaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o eda oo muqdisho idinkaga imaanayay anigoo cabdilcasiis barrow ayaan idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay cabdicasiis barrow oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka nala socodsiinayay